بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آه، casharkii kan ka horreeyey xadiidkii dheeraay ee, kelmad ayaan si deg dega u dhaafnay wa awkaca afwaahahumaa wa aطlaqa alcazaaliya wa nuudiya fi اnnaas wa awkaca afwaahahumaa ayuu xiray labadoodii af ayuu xiray ayb wa atlaqa alcazaaliya meeshii ay biyaha ka baxaayeen daloolkii ay biyaha ka shubmaayeenna oo sibraarka ay biyaha kaga baxaayeenna waa sii daayeen bimacnaa waa furay waay ayb meeshii biyaha ay ka baxayeenna waa furay ayb kelmadaasaan marka dhaafnay casharkii hore قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش ثم تيمم باب أي هذا كان باب باب ويان إذا خاف الجنب جنب كواديء كعبصد على نفسه نفسدي سوء عبصد كركيدا المرض جراء عبصد أو الموت أما جيري عبصد aw khaafa alcaطasha ama oon uu ka cabsado biyo waa haystaa laakiin haddii uu ku weyse qaato inuu oomo oo haraado ayuu ka baqayaa tayamama waa tayamumsanayaa markaas ayb haddii sidaa uu marka intaa saddexdaas sheega alimaamu albukhaari uu sheegay haddii uu ka cabsado qofkii junubka ahaa uu tayamumsanayaa markaas ayb jiro ayuu sheegay geeri ayuu sheegay telef oon ayuu sheegay ayb maradka marka saddex baa loo qaybiyaa baabkan jirada saddex nooc ayaa loo qaybiyaa maradun yasiirun jiro yar oo fudud oo oo aan looga cabsanaynin biyaha marka la isticmaalo jirana aan laga baqaynin qofkii inuu dhintana aan laga baqaynin raysashadiisu inay daahdana ma laga baqaayo jiradu hadday noocaas tahay waa marad yasiir kaasoo kale marka ma loo tayamumsanayo isaga ayb waxay ku mihaaliyeen marka ka sudaacin wa wajaci dirsin gows gows xanuunayo oo kale madax xanuun oo kale waxyaabahaas jirooyinkaas taatiir aan aynan biyuhu ku yeelanaynin marka la isticmaalo kuwaasoo kale waa marad yasiir ah mana loo tayamumsanayo jirada noocaasa darteed ayb nooca labaad waxaa weeyaan maradun yukhaafu macahu min isticmaali ilmaa'i talafu nafsin ow cudwin ow xuduudu maradin yukhaafu minhu talafu nafsi nooca labaad waxaa weeyaan haddii uu biyaha isticmaalo waxaa laga cabsanayaa naftiisa inay go-do ama xubin inuu ka go-o ama xubin manfacadiisa la waayo ama xubintiiba ay talaftoy baaba-do ama xubintaas manfacadeedii inay tagto tan noocaasoo kale iyada yajuusu lahu tayamumu qofka noocaasoo kale ah waxaa u bannaan inuu tayamumsado maca wujuudi ilmaa isagoo biyo haysto ayb nooca saddexaadna waxaa weeyaan naftii ma go-ayso xubinna ma baaba-ayso laakiin caafimaadkii iyo raysashadii qofka uu raysanayo raysigii ayaa ka daahaya oo meeshuu ku raysan lahaa yacnii wakhti gaaban haddii biyaha uunan isticmaali lahayn ayaa markuu biyaha isticmaalo boogtii waa daahaysaa raysashadeedaa daahayso ibdaa'u lbur-i weeyaan sida asaxa ah middaasi tayamumku waa bannaan yahay bilaa icaadatin wax soo celinana lagama rabo jiradu marka saddexdaa nooc bay u qaybsanta mid waa jiro iska fududoo yar oo taas looma tayamumsado iyadoo kale madax xanuun iyo goos xanuun yar iyo daahiriyadaa qabta marka waxaas iyagu waxay yidhaahdaan wa in kuntum mardaa ayaa la yidhi qofka madaxa laga hayana waa jiran yahay laakiin waxaasi ma aynan ku raacin a'immadii salafka tan noocaasoo kale looma tayamumsanayo daruuro waa tayamum daruuradiina daruuratu tuqadaru biqadariha qaacidada daba taalna waa taas nooca labada noocee kale ee maradkama jirada naf inay go-do xubin inuu baaba-o manfacadiisii inay tagto ta noocaasoo kalena iyadu waa la tayamumsana salaadiina ma soo celinayo midna waxaa weeye nafna ma go-ayso xubinna ma baaba-ayso laakiin raysashadii iyo bogsooshadii ayaa daahayso ibdaa'ul bur-igaas jirada noocaasoo kale ay haddii biyaha la isticmaalo ay caafimaadku uu daahaayo iyada laftirkeeda waa tayamumsan karaa mana soo celinayo salaaddii usaak uu ku tukaday uu ku galay jiradu marka anwaacdaasay kala leedahay alimaamu albukhaarina macnahaasuu arkaa maxaa yeeley wuxuu yidhi idaa khaafa aljunubu calaa nafsihi almarada aw ilmowta noocii labaadu ishaaray marka imaamu albukhaari ayb aw khaafa alcatasha ama wuxuu ka cabsaday oon oonkuna waxaa weyan haddii biyaha yarkaa uu iskaga weyse qaato inuu oomo ayuu ka cabsaday ma ku weysaysanayo biyahaas marka waa tayamumsana isagoo biyihii haysto waxaa la mida marka masaladan oonka ah xayawaan muxtarama ama qof bani aadama haddii uu u baahan yahay muxtaram ah biyihii baa la siinayaa isaga ha ku oonbaxo adigana waa iska tayamumsanaysaa ayb taasaa iyadana marka meeshii ku jirta wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yidhi anna camra bna alcaas camru bnu alcaas camru bnu lcaas aabbihiis laba si ayaa loo dabdiyey camru bnu lcaasiy oo ya-da biibqaa ilyaa iyo camru bnu lcaas oo ya-dii markaa la gooyo labadana waa bannaan tahay wal afsaxu in ya-da la sheego ibnu camru bnu lcaasiy la yidhaahdo ayb imaamu nawowi sidaasuu sheegay wayudkaru waxaa la sheegayaa anna camra bna alcaas ajnaba inuu junubay fii leylatin habeen baaridatin qabow fatayamama wuu tayamumsaday watalaa wuxuuna akhriyey walaa taqtuluu anfusakum nafihiina ha dilinina in allaha kaana bikum raxiimaa ilaahay wuxuu ahaaday mid idin naxariis badan wuxuu u cabsaday marka hadduu biyahaasi ku qubaysto wadnahaba inuu istaago ayb cabsidaasi marka geeri uu ka cabsaday maadaama ay soo gashay tarjamada bukhaari marka daliilay u noqonaysaayo waaba u daliil fadakara lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam ayuu u sheegay falam yucanif nebigu ma ceebaynin camr bnu alcaas xadiidkana waxaa warinaya abu daawuud marka xadiidka siyaaqiisa in la akhriya waa daruuri masaa'il badanaa laga faa'iideysana siyaaqa xadiidku wuxuu ahaa camr bnu alcaas waxa uu yidhi ixtalamtu fii leylatin baaridatin habeen qabow badan ayaan ixtilaamay oon isku junubay fii qaswati daati salaasil dagaalkaas fa ashfaqtu waxaan ka cabsaday an aqtasila inaan qubaysto fa ahlaka aan halaagsamo fatayamamtu waan tayamumsaday uma sallaytu biasxaabii asubxa asxaabtaydii baan salaaddii subax tujiyey fadakaruu dalika lilnabiyi sal ll slam nebigay u sheegeen faqaala waxau yidhi yaa camr sallayta biasxaabika wa anta junub asxaabtaadii yaa tujisay miya adiga oo janaabo qabo fa akhbartuhu biladii manacanii min aliqtisaal qubaysiga wixii iga celiyey baan u sheegay wa qultu waxaan idhi innii samictu llaaha yaquulu anigu waxaan maqlay ilaahay oo dhahayo walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiimaa ilaahay oo sidaa dhahayaan maqlayoo naftiinna ha dilinina fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga waa qoslay walam yaqul shay-an waxna ma dhihin oo u qira xadiidkan marka imaamu nawowi sideed faa'iide ka badan oo ka soo bixiyey oo masaa'il fiqhiya ah qaala alimaamu nawowiyu fi lmajmuuc wa fii xadiidihi hada fawaa'idu ayaa ku jirta kow jawaasu tayamumi likhawfi talafi maca wujuudi ilmaa mar haddii geeri laga cabsanaayo iyadoo biyo la haysto in la tayamumsa karo labo jawaasu tayamumi liljunubi mas'alo labaad waxay tahay ninka janaabada qabo haddii uunan biyaha isticmaali karin tayamumaa ku filan oo tayamumku weysada ninkan qabin keliya looma jideeyo xataa ninka janaabada qabana waa tayamumsana salaaddii buu ku bannaysanaya mas'alada saddexaad waxaa weeyaan ana tayamuma ana almutayamima lishiddati albardi fi safari yusqitu ana tayamuma lishiddati albardi fi safari yusqitu alicaadata mas'alada kale waxay tahay ninkii qabow daran darteed u tayamumsaday oo ka cabsaday biyihii inuu isticmaalo ee sidaa ku tukaday tayamumkaasi wuxuu ka ridayaa salaaddii inuu soo celiyo maxaa yeeley nebiga ma dhihin salaaddii ku soo celi camr ibnulcaas lama dhihin waa mas'alo kaloo iyadana hor leh ayb masalada afaraad waxaa weya ana atayamumu laa yarfacu lxadath tayamumku inuusan kor yeelaynin xadadka xadadku markaa ninkan waa isku junubay xadathulakbar ayaa saaran haddii uu tayamumsado xadadkii dhammayma kor noqonayaana labaada kala duwan ogow xadadkii inuu kor noqdo iyo inay salaad u bannaanaato xadadkii inuu kor noqdo isaga dhanba iyo in salaad keliya u bannaan tahay laakiin weli janaabadii uu qabo laba mas'alay kala tahay ayb xadiidkani marka wuxuu sheegayaa qofka janaabada ka tayamumsado janaabadii inaysan ka kor noqonin laakiin tayamumku inuu yahay mubiix lisalaa mid salaadii iyo wixii kale uu ku bannaysanayo daaro lagu bannaysan jiray mid uu ku bannaysto uu weeyaan tayamumku intee laga qaatay marka nebigaa wuxuu yidhi sallayta biasxaabika wa anta junub asxaabtaadii baa tujisay adoo janaabo qabo yidhi haddii janaabadii ay kor noqotay wa anta junub lama dheheen masalada dad badan aynan fahamsanayn waa tayamumkii waxay u malaynayn daaro yacni sida weysaqaadka biyaha oo kale iyo ama qofkiioo janaabadii biyo kaga mayrtay u maleeyaan janaabadii haddaad biyo kaga mayrato waa kor noqotay bismi laakiin haddaad tayamum uga fakato salaadaa ku tukan kartaaye hadhow haddii biyo aada hesho waa lagaa rabaa qubays ayb xadiidkan marka waa anta junub meeshaasaa lagala baxayaa marka tan shanaad faa'iidada shanaad jawaasu salaati almutawadi'i khalfa almutayamimi nin weyse qaatay wuxuu ku daba tukan karaa nin tayamumsaday camr ibnulcaas waa mutayamim u ahaa dadkii isaga ku daba tukanayana dad weyse qabay aan biyo ku isticmaalay ahayd marka nin mutayamim ah imaam waa noqon karaa dad weysaystay waa u noqon karaa imaam oo iyagu biyo ku weyse qaata lix istixbaabu ljamaacati lilmusaafiriin dadku hadday safar yihiin xataa waa loo sunneeyaa inay jamaaco ku dukadaan faa'iidada toddobaad ana saaxiba alwilaayati axaqu bilimaamati fi salaati wa in kaana gayruhu akmala tahaaratan aw xaalan minhu mas'alo kalea lagala baxaa oo masaladaasi waxay tahay qofka madaxtinimada markaas haysto ama walaayada leh maxallu wilaayatihi marka la joogo isaga ayaa imaam noqonayo walow naaqisba ha ahaado ayb maxaa yeele hadda nin mutayamima iyo nin mutawadi ah yaa labadooda dahaaradiisu ay kaamil tahayna midka mutawadi ah ama midka yacnii isagoo aan janaabada qabin isagoo marka ninkan naaqis ah ayaa imaam ou noqday oo ugu noqday dad dahaaradoodu ay kaamil tahay meeshaa marka waxaa lagala baxayaa marka iyadana masaladaas mar haddii maxalu wilaayatihi la joogo gurigiisoo kale qofka aad joogto isagaa imaam kuu noqona aad ka qur-aan badnaatid haddii la dooro mar haddii faatixada uu sixi karo ayb taasaa marka lagala baxaa iyadana masalada sideedaad jawaasu qowli linsaani samictu llaha yaquulu waxaa kaloo laga qaadanaa qofku inuu dhihi karo waxaan maqlay ilaahay oo sidaa dhahaya ayb maxaa yeele camr bnu caas waxa uu yidhi samictu llaha yaquulu ilaahay oo dhahaya aayaddaanaan maqlay buu yii marka shardi maaha adi isaga inuu dhegihiisa uga maqlay ayb mar haddii nebigii soo gaarsiiyey ilaahay oo dhahaya unba ayay noqonaysaa aw inuu qofku yidha allaahu yaquulu yaquulu llahu ilaahay wuxuu dhahayaa qofku inuu dhihi karo waqad kariha haadihi siiqa alimaamu nawowi waxa uu yidhi siiqadan waxaan karaahaystay mudarifu bnu cabdillaahi bni shakhiir attaabiciy wa qaala inamaa yuqaalu qaala allaahu bisiiqati almaadi ilaahay wuxuu yidhi unbaa la dhahayaa bisiiqati almaadi markaasuu imaamu nawowi yidhi wa hada aladii qaalahu shaadun baatilun warkan uu yidhina waa shaad baail wayarudduhu alkitaabu wasunnatu waisticmaalu lummati waisticmaalu lummati waxaana radinayuu yidhi qur-aankii iyo xadiidkii iyo waxaa radinayuu yidhi ummadda isticmaalkeeda ay isticmaashay waqad dakartu dalika mabsuudan fii kitaabi adabi alqiraa'a waxaan ku sheegay buu yidhi arrintaas iyadoo faahfaahsan kitaabu adabi alqira'a keewaa kitaabu adabi alqiraa'a oo imaamu nawowi leeyahay atibyan fi aadaabi xamalat alqur'aan iyo wa kitaabu ladkaar wa kitaabi aladkaar baan ku sheegay yidhi wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku jirto fadiilatun licamr bni alcaas camr bni alcaas fadiilo uu leeyahay lixusni istinbaadihi min alqur'aani fadiiladana waxay tahay siduu qur-aanka uga istinbaaday sida uu qur-aanka uga istinbaaday xukunkan fadli buu ku leeyahay ayb marka dadka cumar ibnu caas iyo mucaawiye iyo duro ayay radin ku tahay meeshaan marayb bacdu alkutaab almucaasiriinna waa duraanba sayd qudbi uu ka mid yahay oo alcadaala alijtimaaciya iyo meelo badan buu camr ibnulcaas aad ugu weeraraa iyo mucaawiye ayb wa fiihi kayru dalika min alfawaa'id buu yidhi iyo fawaa'id fara badanoo intaa ka badan ayaa xadiidkan ku jirta buu yidhi marka xadiidka uu bukhaari keensaday ee uu ku wariyey bisiiqati tamriid abu daawuud baa wariyey fawaa'iddaas baana ku jirto meesha marka baabka tarjamada iyo yani iyo aharkuna waa ismudaabaqaynayaan maxaa yeele wuxuu ka cabsaday camr ibnulcaas naftiisu inay go-do waa loo taymuumsa karaa marka arrintaas haddaa adiga meel qabow joogtid wax biyaha kuu kululeeyana aadan haysanin markaas ama waxaa ku kululaysato haddaad isticmaashana inaad dhimato a ka baqaysid waa iska tayamuumsanaysaa intay qoraxda ka soo baxay intaad tayamuumsato ayaad iska tukanaysaa hadhow markay qoraxda soo kululaatana waa qubaysanaysaa ayb ayb xarajka shareecada ilaahayna sidaasaa munaasib u ah yani ilaahay subxaana wa tacaala sida uu tilmaamayba ayb maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay diinku dhib iyo culays idinkagama yeelin qaala xadaanaa bishru bnu khaalid ayb wahuwa bishru bnu khaalid alcaskariyu abu muxamed alfaraa'idiyu naziilu lbasra hiqatun yuqrib qaala xadaanaa muxamadun huwa gundar huwadan marka waxaa iskale bukhaari ama ciddii ka hoosayso ayb can shucbata can sulaymaan sulaymaan bnu mihraan alacmash can abi waa'ilin wahuwa shaqiiq bnu salma qaala qaala abuu muusaa abuu muusa alashcari waxa uu yidhi licabdillahi bni mascuud uu ku yidhi idaa lam yajid ilmaaa biyo hadduusan helin laa yusallii ma tukanaya miya su-aal waa abuu muusa alashcari baa wuxuu cabdullahi bni mascuud ku yidhi haddii uunan junubku biyo helin ma tukanaya miya qaala cabdullaahi cabdullaahi waxa uu yidhi low rakhastu lahum haddaan u ruqsayn lahaa fii haadaa kan aan ugu ruqsayn lahaa dhexdiisa kaana idaa wajada axaduhum midkood haddii uu helo albarda qabow haddii uu dareemo qaala haakadaa sidan buu dhehi lahaa ayb wuxuu leeyahay abuu muusa iyo waxaa masaladan ku dooday cabdullaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud wuxuu qabay ninka janaabada qabo tayamum inuusan ku filnayn isaga iyo cumar sidaasay qabeen inkastoo ibnu mascuud uu ka laabtay masaladaas markii dambe oo iyadu ay sugnaatay ibnu mascuud ka laabashadiisa masaladay marka waxay ku doodayaan isagii abuu muusa baa ku doodaya markaasu abuu muusa waxa uu yidhi haddii uu biyo waayo qofka junubka ma tayamuumsanaayo miya markaasu cabdullahi bni mascuud waxa uu yidhi haddii aan haa dhaho oo aan u ruqseeyo waa iska tayamuumsan karaa aan dhaho nin kastoo qabow yar dareemaba waa iska tayamuumsan lahaa marka ruqsadaani wax kaloo ka dhib badan bay soo jiideen markaa wuxuu diidayaa qofku inuu qabow dartii u tayamuumsado mas'alo kalena waa ugu laaban tahay oo waxa ay tahay ninka janaabada qaba hadduu biyo waayo xataa ma tayamuumsanayuu leey waa iska suga ilaa uu biyo ka helo yacni tayamama wuu tayamum qaala haakadaa yacni tayamama wuu tayamuumsanayaa wasallaa waana tukanayaa sidaa buu samayn lahaa qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi fa ayna qowlu cammaar licumara xaggeed ka gelaysaa oo ka aadaysaa qowlka cammaar oo cumar ku yidhi qowlu cammaar licumar waa soo marnay wuxuu ahaa ani adigaa isku junubnay biyaan waynay aniga waa galgashay rasuulkii wuxuu igu yidhi innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakadaa camaarow waxaa kugu filnaa inaad gacmaha dhulka ku dhufato wejiga iyo gacmaha masaxdo ayaa kugu filnaa lahayd xaggaan warkaas xaggee ka gelaysaa buu leeyahy marka qaala waxau yidhi innii aniga lam ara ma aanan arkin cumara cumar qanica inuu ku qancay biqowli camaar wuxuu yidhi ibnu mascuudna wuxuu ku dooday cumar warkii camaar kuma qancin soo ma arkin cumar marka muxuu ugu qanci waayey warkii camaar qiso isaga ku tacalluqday ahayd waana iloobay cumar markaas oo camaar baa wuxuu lahaa aniga iyo adigaa junubnay adiga ma tukanin anna waa galgashayo waa tukaday cumarna ma uusa xasuusanin marka arrintaas marka wax isaga ku saabsan bay ahayd marka aday kugu dhacday laleeyahy isaguna aanu xasuusan xasuusnayn cumar markawaa ka gaabsaday warkaasi ma ma unan qirin markii dambena waa noo imaan doonaa wuxuu dhihi jiray nuwalliika maa tawallayta arrintaad adiga mas-uul iskaga dhigtaan annagana mas-uul kaaga dhigayna haddaa nebiga ka sheegtay adiga laawa sidaasuu cumar dhihi jiray doodooduna marka intaan waa ka badan tahay ayb oo abuu muusa intuu ka baxay arrinkan ayuu aayaddii qur-aanka markaas cuskaday wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alqaa'iti aw laamastum nnisaa'a falam tajiduu maa-an aayadda ka warran buuri haddaad haween u tagtaan ood jimaacdaan biyo aydnan helin fateemamuu saciidan dayiban adigiina hadduu junubku biyo waayo ma taymamsan ayaa leedahay markaas marka waa aamusa ibnu mascuud uu aamusay masalahana ka soo bixi doonto meeshaas waxay tahay ibnu mascuud laftirkiisa inuu qabay aayadda tafsiirkeeda ow laamastum nnisaaa jimaac in laga wado maxaa yeeley haddaan jimaac laga wadin oo ay tahay taabashada caadigaa wuxuu dhihi lahaa middaasi weyse qaaday ku saabsan tahay junub ayaan ani adig ku doodaynaa keenu dhihi lahaa marka junubka daliil u keen marka way isla ogolaayeen ow laamastum nnisaaa jimaaca in laga wado maadaama ay isla ogolaayeen buu ku laasimiyey marka abuu muusa alashcari ibnu mascuud qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu kiyaad ibni طalq hiqatun faqiihun tagayara xifduhu qaliila qaala xadaana alacmash qaala samictu shaqiiqa bna salamata qaal kuntu cinda cabdillaahi wa abi muusa abuu muusa alashcari iyo cabdullahi bni mascuud agtoodan ahaa faqaala lahu abuu muusa abuu muusa wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni mascuud ara'ayta yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanoo bal ka warranoo ma aragtay idaa ajnaba qofka haddii uu junubo falam yajid maa'an biyo ounan helin kayfa yasnacu sidee buu yeelayaa faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxa uu yidhi laa yusallii ma tukanaayo xataa yajid almaaa intuu biyo ka helo intii uu biyo ka hela ma tukanaayo faqaala abuu muusa abuu muusa waxa uu yidhi fakayfa tasnacu biqowli cammaar hadalkii cammaar sideed yeelaysaa xiina qaala lahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalama markii uu nebiga ku yidhi kaana yakfiika waxaa uun kugu filnaa qaala waxa uu yidhi alam tara miyaadan arkin cumara cumar lam yaqnac bidaalika arrinkaa inaanu ku qancin faqaala abuu muusa waxa uu yidhi fadacnaa min qowli cammaar hadalka cammaar naga daa buu yidhi marka doodii buu ka guurayaa meel kale u guurayaa marka daliil kale waana ku bannaan tahay doodda in daliil inta laga guuro daliil kale la aado hadalkaas camaar noogu kaadi buu naga daa kayfa tasnacu bi haadihi alaaya aayaddan see yeelaysaa aayaddu marka waa tee falam tajiduu maaan fatayamamu wain kuntum junuban wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alqaa'iti aw laamastum nnisaa midkiin haddii uu ka yimaado meesha hoose saxarey kaadidii weysada ay ka jabto ow laamastum unnisaaa aada jimaac samaysaan jimaac qofka hadduu sameeye muxuu noqonaa junub uu noqonaa markaasaa la yidhi falam tajiduu maaan biyana aa weysaan say yeelaysaan lafataymamu saciidan aayaddaasay yeelaysaan famaa daraa ma uunan garanin cabdullaahi cabdullahi bni mascuud ma garanin maa yaquulu wuxuu yidhaahday marka cabdullahi bni mascuud oo faqiih ahaa oo yacnii rasuulka ka qaatay qur-aanka afkiisa oo yidhi xataa qof haddii uu jiri lahaa yacnii ay gaadiidku gaaro oo aniga waxay dhaamo waa aadi lahaa saan wax uga soo barta ninkii yidhi min fudalaa'i saxaaba wa min fuqahaa'ihim buu ka mid ahaa haddana mas'ala a ka qarsoomi karto qofkan ma la dhihi karo see waxaan u garan waaye midda kale dadkan diintoodaa fahmaysaayo aayaddii markii loo sheegay waa iska aamusay ibnu sacuud laakiin dadku dadka hadda joogo xad male iyagu xad ay ku aamusaan male ayb isagoo u jeedo in aayadda xadiidka looga gar leeyahy waa iska soconaya ayb difaac buu gelayaa nin walbaa inuu adkaado isaguu jecel yahay arrintaas marka diin la-aanay leedahay marka alleh rasuul in lagu been abuurtay keeni kartaa oo been laga sheegay ilaahay rasuulkiisa si qofkan uu u adkaado diintu marka waxay keenaysaa qofku inuu yidhaaho waa sax oo isku dhiibo aayadda xadiidka ayb laakiin hadduu yidhaha hebel intuu ka adkaan lahaa wad un aakhiraa la aadaya nin walbana waa dhimanaya su-aalaan hortaal famaa daraa cabdullaahi cabdullaahi ma uunan garanin maa yaquulu wuxuu dhahayo faqaala markaa wuxuu yidhi meeshaa markay ka daliil kale damale markaa faqaala wuxuu yidhi innaa low rakhasnaa lahum haddaan u ruqsayn lahayn fii haada kan aan u ruqsayn lahayn la owshaka waxaa degdegi lahaa oo imaan lahayd idaa barada calaa axadihim midkood biyuhu hadday ku qaboobaan almaa-u biyaha ay ku qaboobaan an yadacahu inuu iskaga tago biyihii wayatayamama ou tayamumsada markaa saasaa imaan lahayd masaladii markaa dee deliil maawu ma ahantane sadu dariica yacni waxaan ka baqayaa buu leeya inay dad ruksadaani si xun uga faa'iidaystaanoo meel qalada la aadaan qof aan naftiisii heer naf cabsashada aan gaarin inuu marka qabow yarba markuu dareemo uu iska yiraha waa iska tayamumsanaya marka taasaan ka baqayaa uu yidhi ibnu rajab marka meeshaan waxa uu yidhi wa radda bnu mascuud tayamuma aljunubi wuxuu ku radiyey ayb bidariicatan ila atayamumi cinda albardi yacnii ka cabsasho uu ka cabsanaya marka in arrintaa ay jaranjaro u noqoto qof kastoo qabow yar dareemaba inuu tayamumsado ayb waraddu bni mascuud waraddu bni mascuud tayamuma aljunubi dariicatan ila atayamumi cinda albardi lam yuwaafaq calayhi laguma waafaqin buu yidhi lianna alnusuusa laa turaddu bisadi daraa'ici maxaa yeele nusuusta sariixa ee saxiixa ah sadu dariico loogama tago darteed waxaa laguma radiyo aayadii xadiid meeshaan hadday yaallaan in lagu dhaqmaano wax mancinaya aynan jirin oo la awoodi karo lagu dhaqmi karo kaas ayaa ka imaan doono qofkaasaa sidaas yeeli doono ma looga tegayo xukunka kalena waa la bayaaninaa kanna waa la bayaaninaya ayb sadudariicada dabcan wax jiro waa sharciga waa ka mid tahay laakiin sadudariico qayaxan nusuus in lagu radiya maaha maalikiyada ayagu aada u isticmaalaan baabkan aadna istirsaal badan ku sameeya ragga qaarkood waxaa dhici karta inay yidhahdaan xadiisulwaa khabarulwaaxidka iyo hadday iska hor yimaadaan qaacidadaa sadudariicada sadudariicadaa la hormarinaa bay leeyihin faqultu lishaqiiq shaqiiq baan waxaan ku idhi fa inamaa kariha cabdullaahi lihaadaa cabdullaahi ma wuxuu u nacay junubku inuu tayamumsado arrinkan dartiis uu sheegay qaala nacam buu yidhi intan bis buu u nacay nusuustii laakiin sidaas aad arkaysaanay tilmaamaysaa marka junubku waa tayamumsan karaa haddii uu biyo waayo ama uu ka cabsado biyihii hadda laakiin macalushaahidka waxaa weeyaan middan laftirkeedaan lagu waafaqsanayn ibnu mascuudo qabowgu qofku hadduu uga cabsado naftiisu inay ku talfayso uu tayamumsan karaa dabcan ayb madaahibta badankoodna sidaasay qabaan ayb meesha marka ibnu xajar fadacnaa min qowli camaar fiiri waxau yihi fiihi jawaazu lintiqaali min daliilin ilaa daliilin awdaxa minhu wa mima fiihi likhtilaafu ilaa maa fiihi litifaaq wax laysku khilaafsan yahay in laga wareego daliil laysku khilaafsan yahay mid laysku waafaqsan yahay la aado si qofkan xujada loogu oogo waxaa kaloo laga qaadanaya ibnu mascuud inuu ka mid ahaa culimmadii aayadda ow laamastumu nisaa tafsiirkeeda u arkaayeen in jimaac laga wado ayb maxaa yeeley haddaan jimaac aan laga wadin taabasho un ay tahay arrintan waa ka doodi lahaa laguma laasimin kari lahayd meeshaana saas bay ibnu rajab saasuu tilmaamay wa fiihi ishaaratun ilaa hubuuti xujati abi muusa liqowlihi famaa daraa cabdullaahi maa yaquulu cabdullaahi ma uunan garanin wax uu yidhaahdo meeshaa marka maxay ku tusaysaa ibnu abuu muusa alashcari xujadiisu inay sugnaatay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan atayamumu tayamumkii darbatun weeyaan hal mar dhufasho wa laba mar loo celiya ama hal mar unbuu dhulka ku dhufanaya qaala xadaanaa maxamed bnu salaam wahuwa albiikandiyu salaam iyo salaamna waa laysku khilaafay akar alculamaa waxay rajaxaan bitakfiifi laam salaam in la yidhaahdo bacdu ahlilcilmina waxay sheegeen ibnu rajab uu ka mid yahay waxaa ii muuqatay uu yidhi markii dambe sallaam inuu yahay oo laamku uu shidan yahay ayb qisada marka laga wariyey isaga laftirkiisa ee uu yidhi magaca aabbahay waa bitakfiifi laamna ma sugnaan inuu yidhi ayb waxaana kitaabka risaale ka alifay ama juz ka alifay alimaamu almundiri alxaafid almundiri mukhtasarka muslimka iyo iska leh ayaa ninkan magaciisa sida loo dabdinayo kitaabka qore qaala akhbaranaa abuu mucaawiya wahuwa dariir abuu mucaawiyata dariir maxamed bnu khaasim can ilacmash can shaqiiqin qaal kuntu jaalisan maca cabdillaahi cabdullaahi ayaan la fadhiyey buu yidhi wa abii muusa alashcari faqaala lahu abuu muusa waxa uu ku yidhi abuu muusa baa cabdullaahi ku yidhi low anna rajulan ajnaba nin haddii uu junubo falam yajid ilmaaa biyo ounan helin shahran bil amaa kaana yatayamamu wayusallii miyounan tayamumsanaynin aanu tukanaynin hal bil hadduu biyo waayo salaad la-aan miyuu ahaanayaa miyuusan tayamumsanayninoo tukanaynin fa kayfa tasnacuuna bi haadihi alaayati aayaddan sideed yeelaysaan ku samaynaysaan fii suurati almaa'ida falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan طayibaa faqaala cabdullaahi waxau yidhi low ruqisa lahum haddii loo ruqsayn lahaa fii haada kan la awshakuu waxay ku dhowaan lahaayeen idaa barada calayhim ulmaa'u biyuhu hadday hadduu ku qaboobo korkooda an yatayamamuu saciida inay tayamumsadaanoo ciiddii ay u qasdaan qultu waxaan yidhi wa innamaa karihtum haada lidaa kan miya ma waxaad u nacdeen arrintaa unbis darteed qaala nacam buu yidhi haa faqaala abuu muusa abuu muusa waxauu yidhi alam tasmac qowla cammaarin licumar cammaar warkii uu cumar ku yidhi miyaadan maqlin bacahanii rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaa i diray fii xaajatin buu ila diray xaajo fa ajnabtu waan isku waan junubay falam ajid ilmaaa biyo ma helin fatamaraqtu waan galgashay fi saciidi ciiddii baan ku rogrogmadayn ku galgashay kamaa tamaraqu daabbatu daabbaddu siday dhulka ugu galgalato oo kale fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebigaan u sheegay faqaala waxau yidhi innamaa kaana yakfiika an tasnaca haakada waxaa kugu filnaa inaad sidaan yeesho fadaraba bikafihi maxalushaahidka marka waa kan gacantiisiibuu ku dhuftay darbatan halmar dhufasho cala al ardi dhulka korkiisiibuu ku dhuftay uma nafadahaa waa jafay marka uma masaxa bihimaa waa masaxay wuxuu ku masaxay dahra kafihi calaa cashiisa korkeeda ayb dahra kafihi ayuu masaxay bishimaalihi buu ku masaxay midigtiisa ayb ow dahra shimaalihi wa dahra shimaalihi buu masaxay midigtiisa calaa casha bidixdaa korkeeda ayuu bikafihi ku masaxay kafkiisa midig ayb oo marka yacni waxaa weeyaan tii bidixna wuxuu ku masaxay middan midigta korkeeda middan midigtana wuxuu ku masaxay midda bidixda korkeeda uma masaxa bihimaa wajhahu wejigiisuu ku masaxay ka bacdina meeshaan marka culamada qaar baa waxay u daliishadaan tayamumku inuusan tartiib lahayn gacmihii baa la horreysiiyey wejigaa la dambaysiiyey riwaayadaanna waxay leedahay uma masaxa bihimaa wajhahu uma ayay leedahay ayb riwaayo kalena waa soo aroortay inuu yacnii wejigii masaxay gacmihiina masaxay bacdi culamaana waxay dhaheen waa mukhayar qofku sidau doono laakiin sida wanaagsan inuu wejiga masaxo gacmahana u dam ku xijiyo wejiguu masaxaya uma gacmaha marka hal darbo unbaa la sheegay hal mar buu nebiga dhulka gacanta ku dhuftay hal darbo waa marka tayamumka shaaficiyada marka waxaa mashhuur agtooda ka ahaa tayamumu darbataani laba darbo darbana wejiga iskale darbana waxaa iskale gacmaha ilaa mirfaqeynka arrintaas labadaas xugunba ibnu cumarow ka sugnaaday waa min qowlihi ayb laakiin tan nebiga ka sugnaatay ee iyadu yacnii rasuulka ka sugnaatee ka ansaxday waxaa weeyaan hal darbo wejiga iyo calaacalahana lagu masaxayo ibnu xajar iyo imaamu nawowi iyana waxay dhaheen min xaysu daliil iyadaa tana xoogafalam tara faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi afalam tara cumara cumar miyaadan arkin lam yaqnac inaanu ku qancin biqowli camaar camaar warkiisa wazaada yaclaa wuxuu ku daray can ilacmash can shaqiiqin kuntu maca cabdillaahi wa abi muusa faqaala abuu muusa alam tasmac qowla camaarin licumar ana rasuula allahi sal ly salam bacahanii ana wa anta fa ajnabtu waana diray nebiga ani adiga waana junubnay fatamacagtu waan galgashay bisaciidi baan ku galgashay faataynaa rasuula llahi sal ly salam ayaan u nimid faahbarnaahu waa u sheegnay faqaala waxau yidhi innamaa kaana yakfiika haakada wamasaxa wajhahu wa kafayhi waaxidatan buu masaxaal ibnu xajar marka fawaaidda uu ka bixiyey fiiri marka wa fiihi liktifaau bidarbatin waaxidatin fi tayamumi xadiidka waxaa laga qaadanaya buu yidhi hal darba in lagu gaabsado wa naqalahu ibnulmundir can jumhuuri lculamaa buu ka soo guuriyey wakhtaarahu ibnulmundir oo shaaficiyada ka midana sidaasuu doortay wa fiihi ana tartiiba gayru mushtaratin fi tayamumi tayamumka dhexdiisa inaan tartiib la shardinin tartiibta waxna waxaa weyn wejiga in la hormariyo gacmaha lagu xijiyo shardi ma ah qaala ibnu daqiiq ilciid ikhtulifa fii lafdi hada alxadiid lafdiga xadiidkan waa laysku khilaafo fawaqaca cinda albukhaariyi bilafdi uma wa fii siyaaqihi ikhtisaarun baana ku jirta siyaaqiisa walimuslimina bilwaawi meesha umada waaw buu ku keenay wa lafduhu uma masaxa shimaala cala alyamiini ayb wa daahira kafayhi wa wajhahu walilismaaciiliyi maa huwa asraxu min dalika faqultu marka walafduhu min طariiqi haaruun alxamaal can abi mucaawiyata inamaa kaana yakfiika an tadriba biyadayka cala alardi uma tanfudhumaa uma tamsaxu biyamiinika calaa shimaalika wa shimaalika calaa yamiinika uma tamsaxu calaa wajhika riwaayadan waaba sariix labadii gacmood ee midba midda kalea lagu masaxayaa wejigaa kadibna la masaxayo uma tamsaxu calaa wajhika qaala alkirmaaniyu fii hadihi اriwaayati ishkaalu min khamsati awjuhin axaduhaa darbat lwaaxidatu wa fi turuqi اlukhraa darbataani baa ku jirto waqad qaala nawowiyu alasaxu lmansuusu darbataani kirmaani baa warka wata fiiri marka imaamu nawowi waxa uu yidhi sida asaxa ah ee mansuuska ah laba darbow qultu muraadu nawowiyi imaamu nawowi muraadkiisu maa yatacallaqu binaqlilmadhabi waay waxaa isaga darsantay marka kirmaani naqlu lmadhab iyo naqlu lxadiid labay kala tahay haddii marka xadiidkii in lasoo guuriyana waa shay madhabta waxa qabtay in lasoo guuriyana wax kala badanaa marka waxyaabahaaso kale ku qaldamaan watafaqa alasxaabu oo kaleu leeyna shaaficiyadu ka wada daa marka u qaadata asxaabtii tii rasuulka ma sax maaha waa faham xumo marka imaamka warkiisii si qaldan loo fahmayo ayb ama marka qaar waxaa dhici karta inuu itifaaq xikaayoodo madhabka u ka wado laa khilaafa fiihi cindanaa buu leeyahy cinda man yo ka wada cindana cinda shaaficiya laakiin madaahibta kale khilaafay ka qabaan marka masalada ijmaac ma la soo guuri karaan ayb marka meeshan kirmaani marka wuxuu leeyahay imaamu nawowi warkiisuu keenay al asaxu lmansuusu darbataani ka dhigaa marka xadiidku inuu darbataani ku soo arooray darbatun uu soo arooray qultu muraadu nawowiyi maa yatacallaqu binaqli lmadhab warka marka cumarna waxa uu yidhi markaa markii cumar uu ku qanci ma aanu ku qancino markii dambe wuxuu yidhi ittaqi illaaha ya camaar camaarow ilaahay ka cabso wax aada warinayso ayb camaarna waxa uu yidhi in ra'ayta almaslaxata fi اlimsaaki can taxadui can اtaxdiidi bihi raajixatan cala اtaxdiidi bihi waafaqtuka wa amsaktu fa inii qad ballaqtuhu arrin fiqhi muhiima marka meeshanna ku jira markay ku doodeen camaar iyo cumar sidaas oo camaar uu yidhi xadiidkii sheegay cumar uu yidhi ilaahay ka cabso waxaad werinaysa yani ka fiirso camaar waa isubaa isaga markaasu wuxuu yidhi amiirulmu'miniinoo haddaa u aragto maslaxada inay ku jirto xadiidkan inaan sheego iyo inaanan sheegin maslaxadu inaanan sheegin inay ku jirta haddaa u aragto waa iska dhaafayaa ma sheegayo waa kugu raacayaa maslaxada ayb maxaa yeeley ani waa gaarsiiyo intaan dad gudbin kara waa u gudbiyey labaa la ilaalinaa marka xadiidka nebiga in dad loo sheegi waayo in layska ilaaliyo dadka wixii fahmaya in loo sheego mararka qaarkeedna la qarin karo liajli maslaxa darteed loo qarin karo waana soo marnay kitaabuulcilmi marka anu waa gutaye hadda wixii ka dambeeya waa iska dhaafi karaa haddaa maslaxa u aragtuu leeyahay marka imaamka dadka diinkooda hadduu ka fikerayo ama imaam dadka diintooda ka naxaayo wixii uu maslaxa u arka waa in lagu raaco haddaanay dembiba ahayn baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdullah marka waxaa kaloo laga qaadanaa qisooyinkan yani masaa-isha in lagu doodi karo saxaabada inay ku doodi jireen masaa-isha fiqhiga ah oo ay marka ninba adiladii marka inay iswarsa jireen adiladii marka ay isu soo aroorin jireen taana marka waa laga qaadanaa doodu marka wax dhibaataa ma laha hadday ku socoto dariiq sax oo qof walbaa adig adkow hadday tahay laakiin ma fiicno in la doodo imaamu shaafici raximahullah baa waxaa laga wariyey weligay qof maa naadartu axadan lilhalaba weligay qof ulama doodin inaan anay ka adkaado xaqa inaan aragno un baan ula doodi jiray walidaalika ilaahi waa ku anfacay doodo badanna dadkii waa ka qaateen wixii isagu markaas uu ka laga gar lahaana waa soo noqon jiray ayb qofku marka waxaa la rabaa inuu adkaansho ku doodin ee uu ku doodo xaqa sidee yahay xaqa hadduu caddaadana la raaco maqsuudka iyo alla kacabsiga taasuu ku xiran yahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa cabdaanu huwa cabdullaahi bn cuثmaan qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa cawfun can abi rajaa wahuwa camru bnu milxaan alcutaaridiy muqadramun hiqa qaala xadaanaa cimraanu bnu xusayn alkhusaaciyu abuu rajaa an cimraan a leyra marka cimraan iyo cimraan arday waa cimraan sheekhuna cimraan qaala xadaanaa cimraanu bnu xusaynin alkhusaaciyu ana rasuula اllahi sal l salam ra'aa rajulan nin buu arkay muctasilan dheeraaday fi lqowmi qowmka dhexdiisa ayuu ku dhex arkay faqaala waxau yidhi ya fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad tukato fi lqowmi maca alqowmi qowmka inaad la tukato faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo asaabatnii janaabatu janaaba igu dhacday walaa maa biyanamwalaa maa biyana lii iima sugnaanin aniga ama walaa maa biyo cindii agteyda ma ahaanin qaala waxau yidhi calayka bisaciidi waxaad laasimtaa ood ku dhegtaa bisaciidi ciid fa inahu yakfiika isagaa kugu filan fa inahu isagu saciidku yakfiika waa kugu filan yahay maxalushaahidka marka ninkan mas'alaadda muxuu soo wadayn atayamumu darbatun baa noo soo dambeysay laakiin baabka hore inuu calaaqa la leeyahay ad moodaa baabka oo ninka junubka inuu tayamumsanayo xadiidkanna uu calaaqa la leeyahay marka waxaa dhici karta kala horumarin iyo waxba inay gashay facalaa riwaayatihi huwa min jumlati tarjamati almaadiyati wa cala alawali huwa bimansilati alfasli min albaabi ka nadaa'irihi ayb kitaabu tayamum halkaasuu ku dhameeyey marka ayb alimaamu albukhaari intaasu wuxuu ku dhameeyey kitaabu dahaara waa saddex boqol iyo afartan iyo sideed xadiid saddex boqol iyo afartan iyo sideed xadiid ayuu dahaaradii ka dhigay abu daawuudkana meequu ka dhigayna ilaa kun iyo xoogaa meelahaas ku dhowaad ama sagaal boqol meelaha sideed boqol ku dhowaad dahaaro keliyay u ahayd waa ka yani axaadiidta fiqhiga marka abu daawuudku waa uga badan yahay xataa saxiixayn ayb walidaalika axkaamta axaadiidta loo daliishada haddaad fiirisaan abu daawuudka aada ugu badan axkaamu u guntaniya ayb bukhaari marka halkan marka dhowr kitaab buu keenay saddex boqol iyo dhowruu ka dhigay waxaa laga yaabaa marka saddex laab inay ku dhowaanayso ama ay ka badan ama ay gaarayso abu daawuudka marka la fiiriya ayb baabun ay hada kani baabun kitaabu salaati salaaddii buu u kitaab yahay ayb kitaabu axkaami salaa salaaddii axkaamteedii kitaabkeedii weeyaan marka maxalkan iyo mabaaxibtan ayb salaada marka luqatan waa adducaa sharciguna waxaa weeyaan afcaali aqwaal lagu bilaabo allahu akbar assalaamu calaykumna ku dhammaanaysan aad buu marka isaga salaadiibu waad aad ugu daahayaa marka ilaa juska saddexaad fatxulbaariga salaadun baa soconaysa ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa furidat asalaawaatu salaadihii sideebaa loo farad yeelay fil israai habeenkii dheelminta habeenkii marka nebiga la dheelimiyey salaada sidee loo farad yeelay bukhaari marka tarjamadiisa waxaa ka cad leylat alisraa iyo leylat almicraaj hal habeen un inay isku ahayd wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi xadaanii abuu sufyaan fii xadiidi hiraqla faqaala ya'murunaa nebigu wuxuu ahaa inuu nafarayo yacni nabiya sala allahu calayh ali wasalam bisalaati wasidqi waalcafaafi salaad iyo run iyo dhowrsanaan marka nebiga dacwadiisay ka mid ahayd salaada qال xdثna يحyى بن bukayr qال xdثna الleyث عan yuنس عan بn شhihاab عan aنس بn mالك qاal kana أbu drin أbu dr waxa uu ahaa yuxadiثu inuu sheekaynayo uu sheegayo أna rasuul الlahi salى الlه عlيه alي وsلم qaal rasuulka inuu yidhi furija can sqfi beytii furija waxaa la fujiyey oo la feyday can sqfi beytii gurigayga saqafkiisa saanqaafkiisii xaggiisii baa la feyday wa ana bimakata anoo maka joogo fanasala jibriilu baa soo degay fafaraja sadrii laabtaydii ayuu dilaaciyey uma qasalahu bimaa'i zamzama biyo zamzam ayuu ku dhaqay meeshaa marka uma jaa'a bitastin baaf ayuu markaa la yimid min dahabin dahab ah mumtali in la buuxiyey xikmatan xikmo laga buuxiyey iyo wa iimaanan iimaan laga soo buuxiyey ayuu la yimid fa afraqahu fii sadrii xabadkayga ayuu ku shubay marka uma adbaqahu waa isku daboolay marka markaa isku daboolay masale marka waxaa laga qaadanayaa meeshan marka dhowr waxyaabood nebiga laabtiisa dilaacintii la dilaaci laba jeeray dhacday mar waxay ahayd isoo ilmaha ilmo la joogo oo ay nuujinayso xaliimatu sacdiya iyadoo ay nuujinaysaa malagga uu soo qabtay waa dilaaciyey markaas marka waxay ahayd qalbigiisa ama wadnihiisiiba waxaa laga gooyey oo laga bixiyey cadkii uu shaydaanka bani aadamka ku lahaa ayaa inta laga saaraa laga tuuray rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb waana laysku tolay markaas sidaasay ahayd markanna waxaawaa dilaacintan dambena xikmad iyo iimaan baa laga buuxiyey waxaana loo diyaarinayay rixladaas marka weyn ee ilaahiisa xaggiisa uu aadaayey ayaa loo diyaarinaya rasuulka sal ll ly slam waxaa laga qaadanaya marka meeshan dadka cilmiga qofku markuu baranaayo kale iyo inuu qalbigiisa nadiifiyo oo diinta markuu rabo inuu soo barto ama wacdi dhegaysto ama uu darsi u qasdaayo inuu soo takhliya inuu soo sameeyo oo xumaantii iyo waxyaabaha xunxuno radaa'isha iyo yacni amraad alquluub iyo amraad yacnii quluubta cudurrada galo iyo dunuubta iyo waxaa inuu ka beri noqdo towbo uu soo sameeyo oo acmaal wanaagsan la yimaado si qalbigiisu diyaar oo ugu noqdo waxaas loo sheegayo inuu galo imaamu nawowi majmuuca waxa uu sheegay culamadii salafka qaarkood markay xalqada u socdaan sadaqay la soo bixi jireen oo xadiidka nebiga iyo ay dhegaysanayaan maxaa yeele xadiidka nebiga waxaa loo dhegaystaa in lagu camal falo janno lagu gala haddii qalbigaagii marka uunan boos ama maxal uusan u ahayn waa dhibaato quluubtuna sida dhulka oo kale waayo dhulalka qaar wixii lagu rido waa ka soo baxaya dhulalka qaarna haddaa maanta dhan wax ku gurto waa ka soo baxaya qalbigaagii marka inaad u diyaariso maadaama rasuulkii ilaahay markuu aadayo xaggiisa la qalbigiisii wax laga sii buuxiyey oo qalbigii loo sii nadiifiyey isagoo awalba uu nadiif ahaa inaga marka min baabi owlaa bacd alculamaa baa waxay ka fahmeen uma jaaa biqasdin min dahabin mumtali'in xikmatan iyana masaa'il kaloo marka ajnebi ka ah waxyaabaha uma jaaa biqasdin baaf ayuu la yimid min dahabin dahab ka samaysan mumtali'in xikmatan wa iimaanan laga buuxiyey oo wuxuu yidhi waqad abcada man istadalla bihi calaa jawaazi taxliyati almusxafi wa gayrihi bidahab waxa uu yidhi aad buu u fogaaday buu yidhi qofkii u deliishaday musxafka in lagu qurxin karo dahab xadiidkan qofkii u deliishaday ayb maxaa yeelay lianna almustacmila lahu almalaku qofkii baafkan dahabkaa soo isticmaala waa malag uu yidhi ayb fayuxtaaju ilaa hubuuti kownihim mukallafiina bimaa kullifnaa bihi ninka marka malaggan ficilkiisa deliisho rabo waxaa laga rabaa buu yidhi inuu soo sugo malaa'igta in lagu kallifay wax annagana lagu kallifoo kale ayb malaaig annaga inaan ku dayanna maa nala far rasuulka inaan ku dayanna nala farayb wwaraءa dalika kana calى asl الibaaxati lأna تaxriima dahabi inamaa waqaca biاlmadinati kama sayati uma aطbaqahu waa isku daboolay uma akhada biyadii gacanteydii buu soo qabtay facaraja bi ila الsamaa ila الsamaaءi اdunyaa samada dhow buu ila fuulay falama jiئtu ila الsamaaءi اdunyaa samadii dhoweyd markaan imid qaala jibriilu jibriil waxa uu yidhi likhaasini الsamaa samada midkii ilaalinayay wuxuu ku yidhi iftax fur qaala waxau yidhi man haada kani waa kuma qaala haada jibriilu kani waa jibriil qaala hal macaka axadun qof makula socdaayo makula jiraa qaala nacam buu yidhi haah macii muxamedun sala allahu calayhi wasalam muxamed baa ila jiro faqaala waxau yidhi ursila ilayhi ma la soo diray marka ursila ilayhidan macnaheedu maahan malagu inuu weydiinayo nebi maxamed rasuul baa laga dhigay inuu su-aalayo maaha waa ogyahay rasuul inuu yahay risaalada nebiga waa la ogaay laakiin waxaa la weydiinaya inta ma loo soo diray waa samada ma loo soo diray waa waxuu su-aalaya qaala nacam buu yidhi haah waa la soo diray falamma markaa waxaa laga qaadanay qof haddii albaab intuu soo gargaraaco yaa waayo layra inuu magaciisa sheego aniga inuu yidhaahdo ma aha waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka qofka la socdo waa ka tarjumi karaa aniga iyo hebel waayo hadduu yidhaahdo hebelka kale inuu hadlo lagama hado qaala nacam buu yidhahaa falamaa fataxa markuu furay calowna samaa samadii baan u kor noqonnay addunyaa dhoweyd fa idaa rajulun nin waab isaga oo qaacidun ou fadhi mid fadhiya uu yahay calaa yamiinihi midigtiisa aswidatun muuqaallo ayaa ah ama mukullo wa calaa yasaarihi bidixdiisana aswidatun muuqaallo ayaa ah madow wixii madow wax muuqdo waa markaas muuqaal baa laga wada ama mukul idaa nadara haddii uu fiiriyo qibala yamiinihi midigtiisa xaggeeda daxika waa qoslayaa wa idaa nadara hadduu eego qibala yasaarihi bidixdiisana bakaa waa oynayaa faqaala waxauu yidhi marxaban binnabiyi saalixi meel wanaagsan ayaad haleeshay yacnii soo dhowow nebigiisuu banaayo walibni saalix wiilkiisuu banaayo soo dhowow qultu lijibriila jibriil baa waxaan ku yidhi man haada kani waa kuma qaala waxau yidhi haadaa aadamu kani waa aadam wa haadihi tanina al aswidatu ah muuqaaladaanina can yamiinihi midigtiisa iyo wa shimaalihi ah nasamu baniihi ilmihiisa arwaaxdoodii fa ahlulyamiini midigta ahalkeeda kuwa jiro minhum iyaga ka mida ahluljannati walaswidatu alatii can shimaalihi bidixdiisa kuwa ahna ahlu naari ahlu naarki kuwaana waa ahlu naarkii buu leeyahay faidaa nadara can yamiinihi midigtiisa hadduu eego daxika waa qoslaya wa idaa nadara qibala shimaalihi bidixdiisa markuu eego xaggeedana bakaa waa oynaya ninkan markaa aadam arwaaxda gaalada qur-aanku wuxuu leeyahy laa tufataxu lahum abwaabu asamaa walaa yadkhuluuna aljannata xataa yelija aljamalu fii sami lkhiyaar suurat lcaraf see marka samaa-udunyaa arwaaxdoodii ay u taallaa maba loo furaayaa la yidhi aayadda ay xadiidkan jamcin bay u baahan yihiin ibnu rajab wuxuu leeyahay aadam oo samaa-udunyaa joogo ayaa ilaahay wuxuu tusayaa arwaaxda mu'miniinta oo fii acla alcilliyiin ah ilaa arwaaxda mu'miniinta cilliyiin baa la geeyaa moogtahay arwaaxulkufaarna fii sijiin ayaa la geynayaa kuwaanna marka bidixdiisa ayuu ka arkayaa oo hoos ah kuwa kalena midigtiisa oo kor ah ku arkaya isagoo meeshiisaas jooga ee arwaaxda in lasoo qaaday agtiisa lasoo dhigay maaha arwaaxda gaalada looma furaayo samaa dunya ma loo furayo sidaasaa ibnu rajab uu xadiidka ku jamciyey iyo aayadda ayb marka waxau yii waidaa nadara qibala shimaalihi bakaa xataa caraja bi intuu ila fuula ila samaa itaaniyati samada labaad faqaala likhaasiniha buu wuxuu ku yidhi khaasinkeedii iftax fur faqaala lahu khaasinuhaa khaasinkeedii waxauu ku yidhi mila maa qaal mila maa qaala alwalu kan hore waxa uu yidhi oo kale fafataxa waa furay qaala anasun anas waxa uu yidhi fadakara wuxuu sheegay anahu wajada fi samaawaati samaadihii inuu ka helay aadama wa idriisa wa muusa wa ciisa wa ibraahiima salawaatu ullaahi calayhim ambiyada inuu ku arkay ee ambiyadaas waa dhinteene see loo arkay qaarkood ciise intaan ka ahayn inta kale way dhinteen see loo arkay caalamulbarsak baa lagu arkay isagoo caalamulbarsak buu ku arkay nebigu caalamudunya buu joogay ilaahay baa caalamulbarsakii markaa ku tusay walam yuhbit kayfa manaasilhum walam yuhbit mana uunan sugin kayfa manaasilhum manaasishoodu siday ahayd oo meelihii ay kala joogeen hayr annahu dakara laakiin wuxuu sheegay annahu wajada aadama aadam buu arkay fi samaa'i dunyaa samada dhow buu ku arkay wa ibraahiimana fi samaa'i saadisati buu ku arkay samada lixaad wuxuu yidhi ibnuayb aadam marka tii koowaad buu ku arkay ibraahimna midda lixaad laakiin riwaayat lakar waxay sheegaysaa inuu ku arkay fi samaai asaabica samada toddobaad qaala anasun anas waxau yidhi falamaa mara jibriilu binnabiyi sala allahu calayh ali wasalam jibriil markuu nebiga soo maray biidriisa uu la soo maray qaala waxau yidhi marxaban binnabiyi saalix waalakhi saalix qultu waxaan yidhi man haadaa kan waa kuma qaala waxau yidhi haadaa idriisu kan waa idriis uma marartu bimuusa baan soo maray faqaala waxau yidhi marxaban binabiyi binnabiyi saalixi nebigiisuu banaayuu soo dhowow waalakhi saalixi walaalkiis uu banaayuu soo dhowooy qultu waxaan idhi man haadaa kani waa kuma qaala waxau yidhi haadaa muusaa kani waa muuse uma marartu biciisaa baan soo maray faqaala waxau yidhi marxaban bilaakhi الصaalixi wاlnabiyi الصaalixi qultu man hada qaala hada ciisa uma marartu biibraahiima ayaan soo maray faqaala marxaban biالnabiyi الصaalix wاlibni الصaalix qultu man hada qaala hada ibraahimu salى اllahu calayhi wasalam qaala bnu shihaab faأkhbaranii bnu xasmin abu bakr bn mxamed bni camr bni xasmin ana bna cabaasin wa abaa xabbata alansaariy kaanaa yaquulaani waxay dhahayeen qaala nabiyu sal l salam uma curija bii waa la fuulsiiyey xataa dahartu ilaa aan kor noqday limustawaa meel asmacu aan maqlaya fiihi meesha dhexdeeda sariifa alaqlaami qalinka lagu qoraayo waxaa ilaahay soo xukumay qalinka lagu dhigaayo shanqartiisa meel aan ka maqlaan gaaray qaala ibnu xasmin ibnu xasmi waxa uu yidhi wa anas bnu maalik iyo anas bnu maalik ibnu xasmigan ma abu muxamed ibnu xasmi ma aha waa dembeeye qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi fafarada allaahu calaa ummatii ilaahay ummaddayda wuxuu ku farad yeelay khamsiina salaatan konton salaadood farajactu bidaalika waan la soo laabtay xataa marartu calaa muusa intaan muuse ka soo maray faqaala waxau yidhi maa farada allaahu laka muxuu ilaahay kusoo farad yeelay adiga uu ku siiyey oo farad ah calaa ummatika ummadaada korkeedana uu ku farad yeelay qultu waxaan idhi farada khamsiina salaatan konton salaadood buu farad yeelay qaala waxau yidhi farjic laabo ilaa rabbika rabbigaa u noqo fa inna ummataka ummadaada laa tudiiqu daalika ma awoodaysin ummadaadu ma awoodayse la noqo fa raajacanii waa ila noqnoqday ayb waa igu celceliyey fa wadaca shatrahaa nuskeed ayaa marka uu dejiyey farajactu ilaa muusaa muusaan u laabtay yani faraajacanii fawadaca shatrahaa qayb buu dejiyey nus ma ah farajactu ilaa muusaa baan u soo noqday qultu waxaan idhi wadaca shatrahaa qayb ayuu dejiyey faqaala raajic rabbaka rabbigaa ku soo celi muraajaco iyo celin weydiiso fa inna ummataka ummadaada laa tudiiqu ma karayse faraajactu waan ula laabtay waan ku celceliyey rabbi fawadaca shatrahaa qayb buu dejiyey farajactu ilayhi muusaan usoo laabtay faqaala irjic ilaa rabbika fa inna ummataka laa tudiiqu daalika ummadaada ma awoodayse faraajactuhu waan ku laabtay faqaala hiya khamsun wa hiya khamsuuna waa shan waana konton yacnii xagga salaaduhu waa shan xagga ajarkuna waa konton halkii salaadoo toban salaaday la ajarta laa yubaddalu lqowlu warka lama bedelo ladaya aniga agtayda farajactu ilaa muusaa baan u soo noqday faqaala waxau raajic rabbaka shantaan ha kaa soo yareeya rabbigaa weydiiso faqultu waxaan idhi istaxyaytu min rabbii rabbigay waa ka xishooday intan ka badan oo nebigu wuxuu arkaya shan shan in loo ridaaya de shantii ugu dambaysay iga rid waxbaha igu farad yeelinay noqonaysaa waxaasna markaa nebigu waa ka xishooday sala allahu calayh ali wasalam uma indalaqa bii waa ila tegay xata intaha bii ilaa sidrati ilmuntaha intuu ila gaaray meesha aan la dhaafin gobka geedka aan la dhaafin waqashiyahaa waxaa daboolay alwaanu noocyo laa adrii aanan ogeyn maa hiya waxa ay tahay uma udkhiltu ljannata jannadii baa la i geliyey fa idaa fiiha jannada dhexdeeda waxaa ah xabaa'ilu lulu-i jawharado taagag taagag jawharada kelmaddan marka laba sidaa loo dabdiyey janaabidlulu janaabidululu xabaa'il looaa la qoro bacdi alculamaa waxay dhaheen xabaa'il sax ma ah waa tasxiif janaabid weyaan sida saxda ayb marka xabaa'ilna marka waa sax janaabidna waa sax ibnu xajar fiiri marka meesha kadaa waqaca lijamiici ruwaati albukhaariyi buu yidhi fii hada almowdici bilxaa'i lmuhmalati fii hada almowdic bukhaariga xabaa'ilay weriyeen uma almuwaxada wa bacda alalifi taxtaaniyatun uma laamun wadakara kaiiru min ala'imati annahu tasxiifun inuuyahay wainamaa huwa janaabidu biljiimi wاlnuuni wabacda alalifi muwaxadatun uma daalun mucjamatun kamaa waqaca cinda almusanifi fi axaadiii اlambiyaa kitaabu alambiyaa waxaa ku dhacday janaabid min riwaayati ibni اlmubaarak wagayrihi can yuunus wakadaa cinda gayrihi min ala'ima wawajadtu ibnu xajar marka wuxuu yihi wawajadtu fii nushatin muctamadatin min riwaayati abi darin fii hada almowdici janaabid mowdican laftirkiisa nuskhada riwaayada abi dar nuskho saxiixa ayaa waxaan ka helay buu yidhi janaabid cala asawaabi wa adunnuhu laakiin waxaan malaynayaa buu yidhi min islaaxi bacdi ruwaati inay tahay ruwaadda qaarkood inay hagaajiyeen iyaga xabaa'ir inay dhignayd laakiin maadaama ay qalata inay saxaan musalaxa laakiin muxuu leeyahay qofka sida uu wax u wariyey riwaayadu siday tahay unbaa la qoraa yani hadday qalad tahay riwaayada ka waran qaladkaa la qoraa hoosaa lagu baraarujinaya in marka hoos inta lagu qoro sida saxdaa sulbiga lagu qoro hoostana marka lagu baraarujiyo kadaa fi riwaayati wasawaabu kadaa in la dhaho ama gaararka iyo in lagu baraarujiyo laakiin iyada in lagu tasarufo bacd culamaana waa iska waa baneeyeen iyagu wqaala bnu xasmin fii ajuubatihi calaa mawaadica min albukhaariyi fatashtu calaa haatayni lafdatayn janaabid iyo xabaa'il baan fatashay buui falam ajidhaa walaa waaxidatan minha labada eray midkoodna ma helin walaa waqaftu calaa macnaahumaa macnahoodana ma dul istaagin labadan eray waa fatashay macnahooda ma dul istaagin fiiri marka culammadii hore say yani waxa aynan markaas garanaynin waa ka gaabsanay intaha wadakara kayruhu waxa uu sheegay ana aljanaabida shibhu lqibaab janaabid marka la akhriyaa macnaha waxaa weeyaan teendhooyin oo kale shibhu lqibaabi waaxiduhaa junbudatun wa huwa martafaca min albinaa'i dhismaha wixii kor noqdo qubad fa huwa faarisiyun mucarabun wa asluhu bilisaanihim kumbuda ay dhahaan ayb kumbuda ay dhahaan junbuda ay carabtuna dhahaan biwasnihi laakin laakin laakina almuwaxadata maftuuxatun ayb muwaxadada junbada junbada iyo walkaafu tan kun laakina almuwaxadata maftuuxatun ayb iyo walkaafu walkaafu laysat khaalisatan kunbada ayb wyu-ayiduhu maa rawaahu lmusanifu fi tafsiri min ariiqi shaybaan can qataadata can anas qaal lamaa curija binabiy sal l salam qaala ataytu calaa nahrin xaafataahu qibaabu lulu kelmaddii marka lagu fasiray iyadoo riwaayo ay bay soo aroortay janaabid bimacnaa qibaab riwaayaday kusoo aroortwa qaala saaxibu lmaaalc saaxibu lmaطaalic yaa waay waa sheegnay saaxibu lmaطaalic maطaalic ulanwaarka waxaa iskale ibnu qurquul dabdiga saxiixeynku ku dadaalaa ibnu qurquul ayaa iskale saaxibu lmaطaalic isaga saaxibu lmashaariq haddii la ilaaliyaa mashaariq ulanwaarka ayaa iskale qaadi ciyaad ayaa iskale qaadi ciyaad ibnu muusa sibti ayaa isaguna mashaariqul anwaar uu leeyay saxiixeynka iyo muwadaca qariibkooda iyo ku sharxaa baalqaadi ciyaad ee badanaa marka la leeyahy kitaabkaasi kasoo guuriye muslimkana gooniye u sharxay ikmaalulmuclim kitaab la yidhaahdo muslimka ku sharxay ayb madaalica marka iska jira kaas wa qaala saaxibu lmadaalici fi lxabaa'ili buu fasiraya qiila hiy alqalaa'idu waalcuquudu hiya alqalaa'idu weeyaan mirkuusha ayb iyo walcuquudu kuulaha ow hiya ama waxaa weeyaan min xibaali ramli bacaadka yani kuuskuuskiisa taagaga bacaadka taagagiisa ayb ay fiihaa lu-lu-un milu xibaali ramli jawharado ayaa jannada dhexdeeda ah sida taagaga bacaadka oo kale u taagtaagan qibaab iyo haddii laysku fasiro waa iskeena waa isku dhadhow yihin isku macno ay noqon karaan mil xibaali اramli jamcu xablin wahuwa ma staطaala min الramli watucuqiba bأna alxabaa'ila laa takunu ilaa jamca xibaalati aw xabiilatin biwasni cadiima waqaala bacdu man ictanaa biاlbukhaariyi culimmada kitaabkan bukhaariga aadka u daraya shaqaarkood waxay yihahdeen iskugu kalifeen alxabaa'ilu jamcu xibaalatin waxabaalatun jamcu xablin calaa gayri qiyaasi wاlmuraadu ana fiiha cuquuda waqalaa'ida min allu'liyi ujeedku marka waxaa weeyaan kuulo jawharada ka samaysan macnahaas dambou marka muraadku uu yahay qaala xadaana cabdاllahi bnu yuusuf wاtinisiyu qaala akbaranaa maliku can saalix bni kaysaan can curwata can curwata bni الzubayr can caaishaةa um اlmuؤminiina qaalat farada rasuulu lahi farad allahu salaata ilaahi salaadii buu farad yeelay xiina faradahaa markuu farad yeelay rakcatayni rakcatayni labalaba ragca xaal ahta fi lxadari iyo wsafari negida iyo safarkaba fa uqirat salaatu safari safarka salaadiisii waa la sugay waziida fii salaati alxadari salaadii negidana waa la siyaadiyey oo afaraa laga dhigay iyada tii safarkana sideedaa loo dayay xadiidkan marka iyadana salaaddii inay farad tahay buu u keensaday meeshaan bis hadda xanafiyadu waxay u deliishadeen waqad akhada bidaahiri hada alxadiidi alxanafiyatu wabanow calayhi ana alqasra fi safari casiimat laa ruqsatun xanafiyadu waxay yidhahdeen safarka marka salaada la gaabinayo ruqsaba ma aha waa casiima sideeda waajib ku ah oo waaba laba ragca dheheen daahiriyaduna iyaga waxayba dhahayaan ninkii laba ragca ka badan dukada waaba salaadiisu waa nin duhur lix ragca tukadayoo kale baail waa warkaas nin duhur lix tukada lamid ma aha bidaliil cusmaan baa wuxuu tukaday salaad in la qasriya ay aheedo afar tukadeen saxaabadoo dhanna waa ku wada tukadeen waa ku daba tukadeen saxaabadoo dhan marka salaad baatila may tukanayaan duhur miyay lix ragca tukanayaan waa fiqi marka aan sax ahayn laakiin waa la dhihi karaa marka salaaddu waa ansaxaysaa afarta labadu waa waajib qofku waa qowl xoog leh laakiin ninkii afar tukada waa ansaxay salaadiisa min duhur lix tukaday ma noqonayo markaasuu ibnu xajar wuxuu yihi waxtaja mukhaalifuuhum waxay deliishadeen iyowna biqowlihi subxaana wa tacaala falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati salaadda inaad gaabisaan wax dhiba ma leh hadday waajib tahay dhib male lama dhehe inay dhiba lianna nafya aljunaaxi laa yadullu cala alcasiimati ma tusaayo ayb waalqasru inamaa yakuunu min shayin min shayin buu ahaadaa adwala minhu qasri laftirkiisa maxuu u yahay shay ka dheeroo laga soo gaabiyey inuu jiray tusen qasri mar haddii lagu yidhaha shay ka dheeraa jira isaga oo mashruuc ayb wayadullu calaa annahu ruksatun aydan waxaa tusaaya qowluhu sal l salam sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum waa sadaqa ilaha idinku sadaqaystay wa ajaabuu can xadiidi ilbaabi xadiidkanna waxay ku jawaabeen biannahu min qowli caaisha غyru marfuucin wbأnnaha lam tashhad zamaana fardi salaati warkaasna waxaa la yidhi jawaab fiican ma aha xataa haddaysan caaisha nebiga ka maqlin saxaabi kaloo ka maqlay ka maqashay maxaa dhiba ku jira marka ayb marka ayb jawaabtood marka waxay noqonaysaa yucaaridu xadiida caaishata hada xadiidu bni cabaas furidat الsalaatu fi اlxadari arbacan wa fi safari rakcatayn salaadii xadarka afar iyadoo aan la farad yeelatay safarkaana labo akhrajahu muslimun ayb waljawaabu anahu yumkinu اljamcu bayna xadiidi caaishata wabni cabaas kama sayaأtii falaa tacaaruda waalzamu اlxanafiyata calaa qaacidatihim fiima idaa caarada ra'yu صaxaabiyi riwaayatahu biannahum yaquuluuna alcibratu bima ra'aa laa bima rawaa wakhaalafuu dalika huna maxaa yaele caaisha riwaayadeedan iyadaaba khilaafto afar ragcaddu ka jirto dhammaystiri jirtay taana marka iyagu waa lagu xujay ku noqonaysaa korkooda calaa kullin marka in la jamciyaa wanaagsan oo waxaa la leeyahy marka ana asalawaati furidat leylat alisraa ragcatayni ragcatayni ila almaqrib salaadaha markii hore habeenkii leylatlisraa laba laba ragca lagu farad yeelay ilaa maqribka maahani iyo subaxi uma ziidat bacda alhijrati baa la kordhiyey marka ila subxa ma ahani xadiid ibnu khuseymaana arrintaa caddaynaya labada xadiid ibnu cabaas iyo caaishana sidaasaa lagu jamcin kara وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد